ciidamada ammaanka oo isugu jira booliis iyo nabad sugid ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ka wada howlgal lagu xaqiijinaya ammaanka xaafadaha magaalada iyo baraha kontarool ee amniga caasimada lagala socdo taliyaha ciidanka sirdoonka iyo nabad sugidda dhuusamareeb dhamme najiib xirsi dhoore taliyaha saldhigga booliiska dhuusamareeb laba xidigla muumin ciise maxamuud iyo saraakiil kale oo ka tirsan qeybaha ciidanka sida hogaanka nabadgelyada ayaa ciidamada ku kormeeray goobaha kala duwan ee ay ka wadaan howlgalka amniga lagu sugayo xilligaasi oo ciidanku ay ku howlanaayeen baaris lagu sameynayo guryaha kuwaasi oo ay ciidamadu ku ogaanayeen dadka degan iyo haddii ay jiraan hub ay haystaan dadweynahan howlgalkan oo ujeedkiisu ciidamada ammaanka ku sheegeen inuu yahay mid lagu xaqiijinaya ammaanka qaybna ka ah u diyaargarowga safar la filaya in dhowaan uu dhuusamareeb kusoo gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayay si wada jir ah uga warameen tillaabooyinka la qaadaya ee sugidda amniga la xiriira taliyaha ciidanka sirdoonka iyo nabad sugidda dhuusamareeb dhamme najiib xirso dhoore iyo taliyaha saldhigga booliiska dhuusamareeb laba xidigla muumin ciise maxamuud oo fariin toos oo u diray dadka degan magaalada iyo gaadiidleyda isticmaala wadooyinka kala duwan ee caasimadda waxaan rabnaa dadka ku nool caasimadda mar labaad iyo mar saddexaad bensal wuxuu qayb ka yahay aan la dirarayno oo aan ka soo horjeedno waxaa lagu fuliyaa amni darrada waxaa lagu fuliyaa waxyaalaha maandooriyeedka waxaan rabnaa caawa oo taarikhdu soddonka bishii mey ay tahay laba kun labaatan labo baabuurkii dambe oo lagu arka oo been sar saaran sharciga lalamala wax fiiqitaana iyo midna ma noqon doonto sharciga wixii usoo u soo baxo ayuuna qaadan doonaa sidoo kale dadka aan naqaano oon ku daba jirno oo hawshoodana ay gebogebo iyo iyo soo afjarad keliya ay u dhiman tahay oo aan naqaano oo ka shaqeeya maandooriyaadkana wakhtiga ay haystaan waa biri inta waaga uu ka baryay haddii lahaydma ciddii aan ku aragno iyo gurigii aan ku aragno maandooriyood wuxuu noola mid yahay dadka u shaqeeya cadowga al-shabaab ciidanka dowladda booliska iyo nabadsugidda oo har iyo habeen u soo jeeda amniga caasimadda in xaqiijiyaan waa u mahad celina waxaan leeyahay libaaxiyo guulaystay deegaankan iyo dadkaanna naftooda iyo maalkooda iyo dhiiggooda u soo huray dadka shacabkaa ee idin jecel oo aad jecesh yihiin mar kasta garbkiina yihiin guulaysta shacabkan waxaan kula ballamaa oo hadalkii aan ku soo qatimaa saaad noola shaqaydeenna waa inkaga amaalhaynaa waana idin ognahay dartiina aanna u soo jeednaa qabowga iyo dhaxanta iyo qoraxdana aan ujeednaa u joognaa waana insha allahu tacaala inta naftu nagu jirto inaad seexataan oo hurdo caafimaada seexataan insha allahu tacaala ayaa annaguna usoo jeedi doonaa idinkuna noogu seexi doontaan cadowguna waa iska kaashi iyo sida hadda noola shaqeydaan waana mahadsantiin dadka kale oo maandooriyaasha iyo baktiga qamriga iyo xashiishaadka maandooriyaasha ku isticmaala magaalada dhexdeeda ayagana qoftii dambe oo lagu qabto inay maxkamad aadi doonaan oo sharciga la hortaagi doono waxaan kalkan ka sheegaynaa muddo afar beriya magaalada caasimadda saddex saaca habeenna wixii ka dambeeyo looma ogolaa doono gaari ku socdo baabuurta yararka bajaajka baabuurta barbugsada waxaas waxaa laga rabaa saddex saaca habeenna gaari u dambeeya iyo mooto u dambeya inay ka xarooto wixii ka dhooriya oo lagu qabto saacaddas wixii ka dambe lagu qabtana waa la soo xaray doonaa sida baabuurta sidoo kale dadka xanuunsan oo kale kuwaas waa inay saldhigga lasoo weysiiyo oo isbitaallada tegi doono dadka xanuunsan gey doono kuwaas waa kawrahi doonaa laakiinse baabuurta kale oo ka shaqaysanaysa magaalada dhexdeeda inaan loo ogolaahayn saddex saac oo habeen wixii ka dambeeya socodkooda la xadidi doono gaari intaas ka badan lagu qabtaan soo socdana inuu mari doono qaabteeda weliba aad waxaan usa dardaarmaa dadka maalin kasta bacaa beesarkan ka fiiqna naga daba saaranayo gaariga aan ku qabanno mar dambe inuus dib dambe qofkaas inuusa wadanayo lagana xaray doono hogaanka nabadgelyan lagu wareeji doono gaarigaas haddii ilaahadmo intaas waa caawa dardaarankeena waxaan leenahay dadka shacabka ha soo dhowaadaan ciidanka booliiska hala shaqeeyaan si dhow ha ula shaqeeyaan cadowga aan iska kaashanno howlgalkan oo si gaara u saameynaya gaadiidka ka shaqeeya magaalada xilliga habeenkii ah ayay saraakiishu ku soo saareen amare dheeri ah oo lagu xadidayo socodka bajaajta iyo gawaarida kale ee yaryar kuwaasi oo ay sheegeen inay qeyb weyn ka yihiin amni darrada cabdulaahi horsumaroble warbaahinta qaranka dhuusamareeb